إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii ciidamada shisheeyaha ayaa maanta cunugu yar ku dilay gobolka shabeellaha hoose weerar sabay dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada burundi lagula beegsaday shabeellaha dhexe sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay weerar askarta dowladda lagula beegsaday duleedka magaalada muqdisho dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ayaa xalay ka dhacay duleedka degmada buulaburti ee gobolka hiira ceelbiyood ayaa laga qoday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah galgaduuda dalka maraykanka ah waxa uu jebiyey iskoorka markii maalin qur ah cudurka korona uu ku dhacay in ka badan toddobaatan iyo shan kun oo ruux waxaa sii baahaya khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka waxaa deegaanka ceelcadda ee gobolka gadow laga dhisay markas weyn oo loogu talagalay inay wax ku bartaan haweenka ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa aada loo sii adkeeyey iyadoo magaalada uu ku wajahan yahay madaxweynaha dowladda federaalka oo diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo jimco ah lix iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran ciidamada shisheeyaha ayaa cunug yar maanta ku dilay gobolka shabeellaha hoose gantaal ay soo rideen ciidamada shisheeyaha ku sugan deegaanka mashalayto ee duleedka qoryooley ayaa ku dhacay meel aan deegaankaasi kasii fogeyn waxaana gantaalkaasi ku dhintay cunug siddeed sano jir ah oo lagu magacaabo zakariye aabaha dhalay cunuga oo la hadlay idaacadda alfurqaan waxa uu sheegay in si joogto ah deegaanka iyo nawaaxigiisa ay usoo duqeeyaan ciidamada shisheeyaha niyo wiilka habada madaxa ka gashay ishay ka dhowday goonkay ugu baahan haye waa dhintay meeqa sano jir u ahaa sideed jir waa magaciisa zakariya laasin haa wiilkay waa markase waxu soo gaareen xabad intay ka timid habadda waa waa xeraday ka timid ee laamiga ay dhooban yihiin marka ayaantan dhan waa sabadaynayo habad saakaan lasoo tuuray asiga qur-aankiisa kutaabkiisa haystay ee guriga udhaha fadhiy maya mashallah ayagaa degan yihiin aniga maraalan deganahay waa isku dhow dihiin miya ha waa isku dhownahay sababta waa waa iska tuurtuurayeen haddana naftirkooda ma degna markasta taasna wax idiin soo gaaraan ha waanu soo gaaraan waanu soo gaara waya in kor naga marta in ma ogi maaheen waanu soo gaaraysaa weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada burundi lagula beegsaday shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa qarax xoogan la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa burundi oo ku socdaalayay duleedka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe weerarkan ayaa khasaare xoogan u geystay ciidamada burundi waxaana uu dhacay sidii loogu talagalay sidii ay baahisay warbaahinta andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaabulmujaahidiin inta la ogyahay askarta weerarka ku dhimatay waxa ay gaarayaan laba askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay marar badan ciidamada burundi gobolka shabeellaha dhexe waxaa lagula beegsaday weeraro khasaaro xoogan u geystay waxaana weeraradaasi ay sababeen inay yareeyaan dhaqdhaqaaqooda markasta oo ay dhaqdhaqaaq sameeyaanna waxa ay diyaar u yihiin inay la kulmaan weeraro kaga yimaada dhanka mujaahidiinta al-shabaab ciidamada burundi ayaa gobolka shabeellaha dhexe ku waardiyeya maamulka taagda daran hirshabeelle kuwaasi oo khilaaf u dhexeeyo duleedka muqdishona haddaan eegno waxaa ka dhacay weerar ka dhana ciidamada dowladda federaalka askar ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa taray disho waxa ay ku weerareen mooto ay la socdeen sarkaal iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay taliyo ku-xigeenka deegaanka siinka dheer oo magaciisa loo soo gaabiyey ibraahim shaamow iyo askari kale haddaan eegnana gobolka hiiraan waxaa ka dhacay weerar lala eegtay ciidamada dowladda dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa dowladda ayaa ka dhacay duleedka degmada buulaburti ee gobolka hiiraan dagaal kan oo xalay dhacay ayaa ahaa mid xoogan oo laga maqlaya buulo burta ee nawaaxigeeda waxaana dagaalka lagu dilay hal askari waxaa sii baahaya khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena maxamed cali khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka oo muddo soo diitamayay ayaa hadda u muuqda mid xarkaha sii goostay xaaladdu waxay ka sii dartay markii dabayaaqadii toddobaadkii tegay ee magaalada dhuusamareeb gaareen madaxda maamul goboleedyada shirkaas ayaa yimid kadib markii safiirka maraykanka ee fadhiya xalana uu amray in la isku yimaado madax goboleedyadu waxay diideen casuumaad uu fidiyey madaxweynaha dowladda federaalka oo ka dhici lahayd madaxtooyada muqdisho taa beddelkeeda waxay doorbideen inay ku kulmaan dhuusamareeb shirkii dhuusamareeb waxaa lagu bahdilay dowladda federaalka kadib markii madax goboleedyadu amar ku bixiyeen in garoonka diyaaradaha ee magaaladaas laga saaro ciidanka dowladda federaalka taa beddelkeeda waxay diyaarado kula yimaadeen ciidamo ay ka soo kaxaysteen magaalooyinka ay ka arrimiyaan laakiin dowladda federaalka oo ka carootay arrintaas ayaa dagaal siyaasadeed la gashay madax goboleedyada waxayna ilaa xad hoos u dhigeen xasaasiyaddii uu lahaa shirkaas waayo mowduucii laga hadli lahaa oo ahaa doorasho iyo inaan muddo kororsi la sameyn ayay ka hor dhaceen waxayna sheegeen inay doorashada wakhtigeeda ku qabanayaan hadalkaas waxaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka halka farmaajona uu qoraal ahaan sheegay inuu soo dhoweynayo dalka inay doorasho ka dhacdo ayaa ka muhiimsan inta kale macnaheedu waxay tahay in qof walba inuu ku dhaco dareen ah in afartii sanaba dalkan doorasho ka dhacdo hadda waxaa gacanta ku haya baarlamaanka ee waxaa kaloo shaqeeya guddiga hadalkan ka soo baxay dowladda federaalka ayaa muddo hal maalin ah dib u dhigay shirka dhuusamareeb waayo waxay madax goboleedyadu ku qasbanaadeen inay beddelaan khudbadahooda saasoo ay tahayna madax goboleedyadu waxay si toos ah iyo si dadbanba u dhaleeceeyeen madaxda dowladda federaalka shirka kadib waxaa dhuusamareeb gaaray xasan cali khayre oo ah ra-iisul wasaaraha laakiin madax goboleedyada qaar ayaa kasii tegay magaalada sida kan puntland wafdiga khayre waxaa la socday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cawad waxaana ay taasi keentay inuu ka qaylo dhaamiyo guddoomiyaha baarlamaanka mursal mursal oo si muuqata ugu soo biiray khilaafka golayaasha dowladda ayaa sheegay inuusan mateli karin cawad sidaasi la mid ah wuxuu dhaliilay xukuumadda
aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad fajacay nagu noqotay in guddoomiye ku-xigeenka labaad halkaasi uu aado weliba sawirada halkaasi ka muuqday markaad fiirisaan nama qabato annaga guddoomiyihii baarlamaanka in uu daba socdo xukuumadda gadaasheeda uu socdo taytalka dowladda waa la yaqaanaa kala sarraynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa madaxda dowladda federaalka waxaa kale oo khilaafsan kana soo horjeeda guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi xildhibaanada iyo siyaasiyiin badan ayaa qayb ka ah hurinta khilaafka oo hadallada madaxda dowladda federaalka u arka kuwa afka baarkii ah oo aan waxba ka jirin cabdulaahi sambaloolshe wuxuu muujiyey inaan la aamini karin hadalkii ka soo baxay ra-iisul wasaaraha ee ahaa inay doorashada wakhtigeeda ku qabanayaan horta hadalka ra-iisul wasaaraha hadal oo muddo dheer la sugayo ahay hadda ka horna si hinti ah ayuu u sheegay mar kalena waa ku celiyey madaxweynuhu warqadu ku soo daba saaray marka laga tago doorasho waa inay wakhtigeeda ku dhacdo inta kale waa uga soo horjeeday oo wixii madaxweynuhu ku dheganaa jira mowqifkiisa ahaa doorasho one man manfood ah iyo ii sheegay maxaan ku dhahaa sharciga doorashooyinka la marsiiyey iyo meelihii hore intuu weli ku rafanayay marka la dhaho hadalka rag mau qaadanaysaan annaga inkastoo nin saaxiibka baan weydiiyey war maxaa ku fasirtay hadalka raiisaare wuxuu yidhi hadal raiisaare markuu hadlaayay qoortuu xoganaya yidhi dabeeciin qofka qoorta markuu xoganayana ama iskuma kalsoona ama runuusan sheegayn marka loo fiiriyo body expressionka shir kale oo dhuusamareeb ah ayaa loo ballansan yahay oo qorshuhu yahay inay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo madax goboleedyada lamana oga inuu qabsamayo iyo waxa ka soo bixi kara hadduu qabsoomo laakiin arrinta jirta ayaa waxay tahay in khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka uu yahay mid aad u ballaaran oo ay shisheeyuhuna bilaabeen inay soo farageliyaan waad mahadsan tahay maxamed iminkana dhuusamareeb ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyay waxaana ku wajahan wafdi uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo wararka inaga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in magaaladaasi shalayto ay gaareen xubno ka tirsan dowladda federaalka oo horudhac u ah wafdi farmaajo uu hogaaminayo kuwaas oo ku wajahan magaalada dhuusamareeb saraakiil hogaaminaysa ciidamada ilaalada gaarka u ah madaxweynaha ayaa lagu arkayay magaalada dhuusamareeb iyagoo diiday dhaqdhaqaaqa dadka iyo gawaarida wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in farmaajo maalinta brito oo sabti ah uu gaari doono magaalada dhuusamareeb oo horey ay ugu kulmeen madaxda maamul goboleedyada ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo dhuusamareeb gaaray ayaa u kici timay magaalada garwe si uu magaaladaasi kaga soo kaxeeyo siciid dani oo isaga tegay shirkii dhowaan maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb lama oga waxaa ka soo bixi kara kulan dhuusamareeb ay ku yeeshaan madaxda ugu sareysa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka xilli khilaafka u dhexeeya dhinacyadaasi ee doorashada ku aadan uu cirka isku sii shareerayay dhowaanahan waxaa deegaanka calcadde ee gobolka gado laga dhisay markas weyn oo loogu talagalay inay wax ku bartaan haweenka faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise maamulka islaamiga ah ee wilaayada gedo iyo bulshada deegaanka alcadde ayaa iskaashi ay sameeyeen ku suurigeliyey dhismaha markas weyn oo ay wax ku bartaan haweenka markaskan oo uu dhaqaale badan ku baxay ayaa dhowaan lasoo gebagabeeyey waxaana lagu qabtay munaasabad furitaan ah ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh abuturaab ayaa u mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay dhismaha markaskan oo loogu magacdaray khadiija bintu khuweylad oo ahayd xaaskii koowaad ee uu guursaday nebigeena sala allahu calayhi wasalam waxaynu u taaganahay halkan isugu nimid waa xafladii furitaankii markaskii weynaa ee khadiija bintu khuwaylad lilculuum alsharciya wathaqaafiya runtii markaskani waad aragtaan raggii igu horreeyay baa ka soo sheekeeyey jasaahu allahu khayran guddigii dhisay ee runtii hawshan hayey iyo dadkii ka qayb qaatay iyo culimmadii iyo haweenkii wax ku baxsaday waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka haydiin saaro juhuuddii la bixiyey waad arkaysaanoo midho dhalkeedii waa kan hadda maanta aynu harsanayno insha allahu tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala baanu ku caabudaynaa ugu dhowaanaynaa dan gaara iyo hadaf gaarana kama aynaan lahayn waa midda maanta aynu u fadhino hadafka aynu ka lahayn markaskan runtii waa markas weyn sida hadda raggii iga horreeya ka soo sheekeeyeen waxaynu rabnaa inaynu kaga faa'iidaysanno ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa barashadiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadsan halkan aynu maanta fadhina waxaan rabnaa inaynaan dayicin fursadan maanta aan haysanay qaaliga ah nabadoon cabdulaahi ansaari oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka gedo ayaa dhankiisa haweenka elcadda ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan markaskan waxaa la rabaa xuquuqda dumarka uu islaamka siiyey oo ilaahay uu ku sharfay oo muslimiintu maaragtay ku raaceen oo awaamirta in la qaato sida ay tahay loo fuliyo waa inaad guryaha islaaxisaan adinkaa laydinka rabaa inaad soo saartaan dad jahaadiin ah oo diintan difaaca haddii kale sharaftaan ma lahaanaysaan xijaabkana saan uma qabaysaan waxaad markhaati ka tihiin ceelcadda maalinkii gaalida laga qaadana basaana u labisan karteen ma intiinaana isu imaan kartay war gabdha iyohow nicmadaa u allana siiyey dhinaciinna ka difaaca qodobka ii labaad waxaa weeyane munkarka in la zuuliyo waanaan ku dhex daray munkarka in la zuuliyo munkarka aan suulinno si nicmadu ay daa'im u noqoto oon weligana sharaf iyo islaamnimo u haysanno geesiyaasha halgamaya oo huray naftoodii haan ka jaray cadaawaha hooya adigaaba dhalay haweenka ku dhaqan deegaanka elcadde waxay dhankooda soo dhoweeyeen markaskan cusub ee loo dhisay inkastoo wax la baran jiray oo mujaahidiintan ay xoojiyeen waxbarashadii aad u xoojiyeen calankan sharcada islaamkana maaragtay uu hogaaminayo waxbarashada iyo khayraadka guud ahaan dunida ka jira aad baan maaragtay ugu mahadinaynaa mujaahidiinta iyo walaayada gobolka maaragtay marka xigana ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa dadkii maaragtay noo dhisay markaskan quruxda badan markasuu khadiija la yidhaahdo markiisuu khadiija furitaankiisii xalfadiisa ayaan isugu imaanay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baan ku mahadinaynaa alxamdu lilaah horay meeshaan wax ku baranaynay meel dayacan bay ahayd ilaahay baana mahad iskale in badanna waxbaan ku barannay diinta ilaahay yaan ku barannay qur'aanka xadiista siirada nebiga salaallahu calayhi wasalam haddana markiis wanaagsan ayaa nimid oo aad iyo aad u sharaf badan ilaahay baana ku mahadsan intii soo qabanqaabisay iyo intii dhistay iyo intii lacagta juhdiga ku bixisay ilaahay miisaankooda xasanaadkaa ugu kabo da'baan joogaayoo siddeetan jir baan ah alxamdu arshukii horey waxuma baraninoo xoolahaasaan ka mid ahaa haddana ilaahay baa ku mahadsan masjidkaasaan ku jiro waan dhigtaa haddana inaan ka hara ma rabo waxaan rabaa anoo dadaasaan soo gurguurto halkaan inaad dhaafa ma rabo saas weeye wanaaggaas alxamdu alshukru lilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baan ku mahadinnaa ilaahay walaayada noo keenay kun iyo kow baan ku mahadinnaa gaaladana allaha jabiyo mooryaantana murug allaha ka siiyo meel ilaahay leeyahayna muslin ha u dambeeyo waxaan u mahadcelinaynaa oon ilaahay oga baryaynaa inuu ajirkooda u sugo walaalihii dhisay soo abaabulay ka shaqeeyey gabdhaha muslimaadkaana waxaan kula dardaarmaynaa inay soo aadaan oo ka soo qayb qaataan oo cilmigan ilaahay u keenayo faa'iidadan ay ka faa'iidaystaan oo aysan dayicin wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa had iyo goor si aan kala go' lahayn ugu fulaya mashaariicda horumarinta iyadoo aanan jirin shisheeye loo gacmo horsado taabadelkeedana iskutashi bulsho iyo maamulka ah lagu dhisayo warar kale oo korona ku saabsan ayaan soo wadnaa laakiin markan gobolka galgaduud ceelbiyood ayaa laga qoday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah galgadood munaasabad lagu shaacinayay ceelkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uulka ugu sarreeya wilaayada galgadood ganacsato iyo odayaal dhaqan waxaana ceelkan oo ah ceel riig iska kaashaday ganacsatada gobolka iyo wilaayada islaamiga ah ee galgadood ogaaska beesha maxamuud heraab oo goobta ka hadlay waxa uu si diiran usoo dhaweeyay ceelkan ceelka waxaan leenahay midkii lagu guulaysto oo maaragtaa wanaag mowgiyo xumaan aan dhaxlin ilaahay ha nooga dhigo oo ceel badan dhaxla oo wanaagsan mar walbaba waxaan uga ducayhaynaa ikhyaartii maalkeeda geliday oo wanaaggaas iyo qaymaha samayday ilaahay inuu cadowgoodana qabto maalkoodana kaysan adduun iyo aakhira midna ku ceebob ilaahay inuu uga dhigo dadkan maaragtaa haddii alla kuu roon yahay isku xirraanu wax ku qabsan karaa midnimaa wax lagu qaban karaa qof keligeedina iyo orada ceel qodaa waa ku culays laakiin markii tawfiiq iyo isku xiraan la helo dad badanaa laga yaabaa inay wax soo saaraan haddii alla idankeeda leeyahay oo maaragtaa meesha u munaasiba walaayaduna haddii alla kuu roon yahay inala maaragta idaaraydo oon baana laga dhigi doonaa haddii alla idmo sidoo kale waxaa munaasabadda hadal ka soo jeediyay sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada galgaduud camaashaasna runtii waxay ka mid tahay khadamaadka bulshada ama adeega bulshada arrimaha maaragtay ay ka mid tahay sidaa maaragtay biyaha in la tawfiiriyo sidaasoo kale in waxbarashada iyo caafimaadka iyo nadaafadda iyo korontada iyo arrimahaasi waxyaalaha muslimiinta anfaco bulsho kasta meel ka nool u baahan waaye waxaan leenahay markaa intii ka qayb gashay iyo intii ku dadaashayba ilaahay subxana wa tacaala ha barkeeyo waa waxay ka qayb qaateen wax loo baahan yahay ay ka qayb qaateen lianna waxaad og tihiin biyaha marka hore waa ahmiyad weyn ay leeyihiin biyaha bani aadamka ama noolaha dhammaantiisa waa biila-aan ma noolaan karo walidaalika allah subxaana wa tacaala markuu ka hadlaayay ahmiyada biyaha wuxuu yidhi wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay wax kasto waxa weeyaan waxaa sabab uga dhignay inay noolaadaan ay jiraan biyaha ayaa sabab uga dhignay biyahaasna markan allah subxaana wa tacaala gacantiisa ay ku jiraan hadduu rabo ilaahay kuu kor oo ku nooga imaanayo waa celin karaa kuwa hoos ilaahay waa fogeyn karaa marka waana ilaahay waa ku manaystay addoomihiis waa la hadlay in asbaxa maa'ukum qawra faman yaatiikum bimaa'in maciin haddii biyahan maaragtay la fogeeyo cid keeni karta ma jirto laakiin intaas dhan waa nicamta allah subxaana wa tacaala ay ka mid tahay ee waxaan naga rabaa markaa shukriyaan naga rabaa waajib nagu ah nicmo kasta cusub oo adaga hesho waxaa la rabaa abaalkeeda waxa weeyaan abaalgudkeeda in lagu shukriyo أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه إجاجا فلولا تشكرون معناه بيها نفتوضا هذه اللي بدلو ننكوضا هذه اللي بدلو وحويان ما استعمال كرتي runtii walaayada ay soo dhaweynaysaa bulshada inay wax qabsato oo ummadda ay muslimiinta iska filnaadaan gaaladan ay ka maarmaan waa dadka muslimiinta si looga baahan yahay waay warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan maraykanka ayaa jibiyey iskoor kale markii maalin qura cudurka corona uu soo ritay in ka badan toddobaatan iyo shan kun maraykanka waxa uu sii wadaa diiwaangelinta tirada ugu badan ee cudurka corona uu ku haleylayo gudaha dalkaasi waxaana shalayto oo keliya maraykanka uu diiwaangeliyey in ka badan toddobaatan iyo shan kun waxaana sii kordhay tirada dhimashada maraykanka oo gaartay in ka badan boqol soddon iyo sideed kun oo ruux heerkan ayaa lagu tilmaamaya kii ugu sarreeya tan iyo markii bishii hore ee lasoo dhaafay oo dad badan laga helaya cudurka corona gobolada ugu badan ee cudurka diiwaangeliyay waa gobolka arizona california florida iyo texas maalin keliya oo shalay ahayd ilaa iyo soddon ka mid a kontonka gobol ee maraykanka ayaa diiwaangeliyay dad aad u badan oo ku dhacay coronavirus tirooyinkan ayaa labalaab ka badan kuwii la diiwaangeliyey bishii abril ee sanadkan madaxda maraykanka waxa ay aada isugu khilaafsan yihiin in dib loo furo iskuullada iyo meheradaha bishii juun maalin qora waxaa la diiwaangeliyey in ka badan siddeed iyo labaatan kun celcelis ahaan sida laga soo xigtay wakaaladda wararka reuters iyo laakiin shalayto ayaa waxaasoo idil cagta mariyay iyadoo toddobaatan iyo shan kunna maalin qura cudurka uu ku dhacay khabiirada ku takhasusay cudurrada ee maraykan ku nool ayaa ka digaya in dadka cudurka uu soo ridanayo maalin qura ay gaari doonto boqol kun haddii aanan la qaadin tallaabooyin lagu joojinayo faafitaanka fayruska waxa ugu wacan in cudurka uu aada usii kordha maraykanka ayaa khubradu waxa ay ugu aanaynayaan dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka iyo in dib loo furay xarumihii iyo bakhaaradii gobolada qaar ee dalka maraykanka kuwaasi oo jebiyey xakamaynta maraykanka uu ku doonaya inuu ku xakameeyo corona warkii oo maantoo jimca idinkaga imaanayay alfurqaanna waa annaga inta